raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha golaha sare ee suudan oo warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay danjiraha soomaaliya u fadhiyo waddanka suudaan taliska ciidanka booliiska magaalada dhuusamareeb oo amarka amar ka soo saaray dadka hubka ku dhex wata magaalada ee aan dariiska ciidamada wadan ciidanka xoogga dalka ee gobolka shabeellaha dhexe oo bilaabay howlgallo ay isugu furayaan waddooyin isku xidha qaar ka mid ah deegaanada gobolkaasi oo maleeshiyaadka al-shabaab shacabka ku dhibaateeyaan guddiga ku-meelgaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran ayaa kulan la qaatay madaxweynaha galmudug iyo xubno ka tirsan labada gole ee maamulkaasi iyo xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka oo ku wajahan turkiga si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo dagaalka siiriya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roona haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan madaxweynaha golaha sare ee dalka suudaan ayaa warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay danjiraha soomaaliya u fadhiyo waddanka suudaan cabaas maxmed nuur ayaa warkan nooga soo diray magaalada khartuum
danjire maxamed isxaaq ibraahim ayaa maanta si rasmi ah waraaqadihiisa aqoonsiga safiirnimo ku wareejiyey guddoomiyaha golaha siyaadada qaranka dalka suudaan cabdifataax al burhaan laga bilaabo maanta wixii ka dambeeyana noqonaya safiirka dowladda soomaaliya u fadhin doona dalka suudaan danjire maxamed isxaaq ibraahim markii laga guddoomiyey waraaqadihiisa aqoonsiga u mahadceliyey guddoomiyaha golaha siyaadada qaranka dalka suudaan cabdifataax al burhaan waxa uuna caddeeyey inuu aada ugu faraxsan yahay inuu noqdo safiir buuxa maanta kana shaqayn doono xiriirka labada dal ee soo jireenka ah shacabka soomaaliyeedna abaal badan u hayaan dowladda suudaan oo dhan walba ka taageertay dhanka kale danjiraha ayaa ka codsaday in si hagar la-aan ah ay ula shaqeeyaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka suudaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen kor u qaadidda sharafta qeybaha kala duwan ee soomaalida ku dhaqan dalka suudaan mar uu la hadlayay warbaahinta qaranka mahad gaaraan u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo runtii ii doortay inaan safiir ka noqdo waddanka suudaan waxaan rabaa inaan halkan jaaliyadda soomaaliyeed oo ku nool waddanka suudaan aan walaalaha nahay in aan maxaan lahay halkaan maanta ugu bashaareeyo in si rasmi ah warqadihii aqoonsiga safaaradda aan u gudbiyey madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee golaha waddanka suudaan cabdifataax burhaan insha allah waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyo inaan si toosa aan ugu shaqayn doono horumarinta calaaqaadka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal suudaan iyo soomaaliya jaaliyadan waxaan si rasmi ah uga codsanayaa iyagana calaaqaadkaasi in ay nagala shaqeeyaan ayna islamarkaasi waddankaasi ay joogaanna sumcaddiisa ay qayb ka noqdaan waqti badan baan isku heli doonaa insha allah hadduu alla idmo kulan kalea wada qaadan doonaa
aqoonsiga maanta la aqoonsaday safiir maxamed isxaaq ayaa waxaa ku wehelinayay tiro safiiro ah kuwa oo ka kala socday wadamada caalamka qaybahooda kala duwan cabaas maxamed nuur warbaahinta qaranka caasimadda saddex geesoodka ee khartuum suudaan
taliska ciidanka booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa amar ka soo saaray dadka hubka ku dhex wata magaaladaasi ee aan dariiska ciidamada qabin maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkana dhuusamareeb inooga soo diray si loo xaqiijiyo amniga caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb islamarkaana looga hortago wax waliba oo amniga qalqal u keeni kara ayaa taliska booliiska magaalada dhuusamareeb waxa uu amar ku bixiyey in aan la ogolaan doonin dadka dharka shacabka wata islamarkaana hubeysan kuwa oo dhex maraya gudaha magaalada dhuusamareeb taliyaha saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb gaashaanle cabdulaahi xasan macalin ayaa waxa uu uga digay in dharka caadiga ah iyo hubka lagu dhex qaato gudaha magaalada dhuusamareeb isagoona sheegay in booliisku howlahooda uu laba jibaaray islamarkaana ay la hadleen talisyada iyo fadhiyada ciidamada kuwa oo ku wargeliyey in aan arrintaasi la ogolaan doonin waqtina loo qabtay ciddii lagu arkana tallaabo sharci ah laga qaadi doono
howlgal sidii horey u wadeenba waxay laba jibaari doonaan shaqadii waxaa la samayn doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadargeliyo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ciidamada fadhiyada oo wargelinay dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugeynayana ayagana inaan uga digno muddo afar labaatan saac gudahood qof kaste oo askari ah ama fadhi ka tirsan waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado haddii uu dan ka yeeshana uu soo qaato dariiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha u socdo waxaan rabnaa inaan ugu baaqno u sheegno cod dheerna aan ku dhahno qofkii lagu qabto isagoo dhar shacaba iyo qore isku wata magaaladana jooga wuxuu la kulmi doonaa inuu maro hab sharci ah oo loo diyaariyey haddii alla idmo arrintani ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli howlgallo ballaaran ay ka socdeen muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada dhuusamareeb kuwa oo lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga caasimadda dowlad goboleedka galmudug booliiskuna waxa ay wadeen tallaabooyin looga hortegayo dhammaanba falalka amni darro iyadoona ay la shaqaynayeen qeybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena waxaa jira wacyigelin booliisku u sameeyey bulshada taas oo ku aadan in la iska kaashado sugidda amniga magaalada dhuusamareeb maxamed cabdi maxamed radio muqdisho dhuusamareeb
howlgal ammaanka lagu adkeynayo ayaa ciidanka nabadgelyada ah ay ka wadaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed oo ah wariyaha inooga soo warramaa gobolkaasi mudug ayaa qadka teleefonka magaalada gaalkacyo iminka si toosa ugu jira cabdirasaaq may maqashaa waan ku maqlayaa
bal waxaad ka warantaa howlgalladaasi iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo ama waxyaabihii lagu soo qabtay iyo natiijadii ka dhalataba
waa mahadsan tahay howlgalladan iyo iyagu qayb ka ah howlgallo toddobaadkiiba mar ay ciidamada booliiska degmada gaalkacyo ee galmudug ka fuliyaan magaalada gaalkacyo ee deegaanada ku dhadhow waxaana howlgalladani ay yihiin kuwa la doonayo in lagu xaqiijiyo amniga sidoo kale lagu ogaanayo cidda kusoo korortay magaalada gaalkacyo si loo xaqiijiyo ammaanka waxaana ciidamadu ay howlgallo xalay iyo shalay ka sameeyeen qaybo kamid ah xaafadaha magaalada gaalkacyo waxaana ciidamadu intai howlgalkaasi ay ku guda jireen ay ku guuleysa inay gacanta kusoo dhigaan shaksiyaad la toonsanya inay qayb ka yihiin falal yaryar oo ammaan darrada oo ka dhaca magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kale ciidamadu ay soo qabteen dad iyagu ka ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya waxaa sidoo kaleeto saraakiisha ciidamada amniga gaaraan taliyaha qeybta booliiska ee galmudug gaashaanla sare maxamed nuur cali oo aan goordhow kula kulmay xarunta saldhigga dhexe ee magaalada gaalkacyo galmudug ii sheegay inay jiraan shaksiyaad la toonsan yahay inay qayb ka yihiin falalka ammaan darrada dhaca moobeelada iyo waxyaaba yaryar oo habeenka geesta magaalada waxaa sidoo kale taliyaha qaybta uu sheegay in la sii daayay shaksiyaad iyagu baaritaana kadib waxba lagu waayey sidoo kale waxaa taliyuhu sheegay in haatan ilaa toban koox ay gacanta ku hayaan kuwaasi oo ah qaar maandooriyaasha ganacsada ay u badan yihiin maadaama maandooriyuhu sida ay sheegeen uu qayb ka yahay waxyaabaha fududeeya falalka ammaan darrada marka howlgalladani waxa ay qayb ka yihiin howlgallo toddobaadkiiba mar ay ciidamada booliiska degmada gaalkacyo ee galmudug ka fuliyaan magaalada gaalkacyo taas oo ujeedkoodu yahay sidii loo xaqiijin lahaa amniga waxaana sidoo kale taliyaha qaybta booliisku uu ka codsaday shacabka magaalada gaalkacyo inay kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska xaqiijinta amniga ayna kusoo wargeliyaan wax kastoo ay u arkaan inay khalqal gelin karaan amniga magaalada gaalkacyo howlgalkan waxa uu ku soogan yahay xilli toddobaadyadii u dambeeyey magaalada gaalkacyo xaalad deganaansho aad u fiican laga dareemayey marka laga reebo falal yaryar ammaan darra oo dhaca moobeelada iyo waxyaabo kale oo lamid ah oo xaafadaha habeenadii dhalinyaro ku hubaysan basoolada ay dadka ku dhacayeen balse waxaa ciidanka ammaanka saraakiishooda ay sheegeen in ay wax weyn laga qaban doono xaaladahaasi soo kordhay sida kaleeto ciidamada amnigu waxay had iyo jeer joogteeyaan howlgalada ammaanka lagu xaqiijinaya taas oo qayb ka ah sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada gaalkacyo loona ogaan lahaa cid kastoo kusoo korortay magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka uu ka arrimiyo maamulka galmudug aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq guddiga ku-meelgaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran ayaa kulan la qaatay madaxweynaha galmudug iyo xubno ka tirsan labada gole ee maamulkaasi axmed cumar munye ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran ee golaha shacabka ayaa kulan la qaatay kulan kula qaatay magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf iyo golihiisa wasiirada iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka galmudug ujeedka kulanka uu guddiga la yeeshay madaxweyne xaaf iyo golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ayaa ahaa dhageysiga iyo talo ururin la xiriirta sharciga doorashooyinka qaran madaxweyne xaaf ayaa marka hore soo dhoweeyey guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran ee golaha shacabka isagoo uga mahad celiyey juhdiga iyo waqtiga ay ku bixiyeen sharciga doorashooyinka qaran ee soo diyaarinta oo guddigana guddiga kumeelgaarka uu gacanta ku hayo golaha wasiirada galmudug iyo qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ayaa aragtidooda iyo weliba talooyinkooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaran usoo bandhigay guddiga guddoomiyaha guddiga xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab ayaa uga mahad celiyey madaxweyne xaaf iyo golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug in ay guddiga in ay guddiga markaasi ay ka ogolaadaan in ay kulan wadatashi ah oo la xiriirta sharciga doorashooyinka qaran ay wada yeeshaan ugu dambeyntii kulanka uu guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaran ee golaha shacabka la yeeshay madaxweyne xaaf iyo golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ayaa kusoo dhammaaday jo wanaagsan
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka howlgala gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay howlgallo ay isugu furayaan waddooyinka isku xidha qaar ka mid ah deegaanada gobolkaasi oo mararka qaar maleeshiyaadka al-shabaab ay shacabka ku dhibaateeyaan sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya taliya ku-xigeenka qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal saalax muumin muuse oo waraysi gaara siiyey raadiyo muqdisho ayaa sheegay in ay wadaan howlgallo maleeshiyada argagixisada al-shabaab looga saarayo deegaanada farakutiriska ay kaga dhuumaalaysanayaan gobolka shabeellaha dhexe baraha ay ku jiraan waa loogu tagaa waana lagu weeraraa dadadkaanna hadda bara ad adag oo ay degan yihiinoo toos culays loo saari karo malihin laba maalmood ka hor webiga jiinkiisa iyo meel aan ku dhuumaalaysanayaan weerar aan ku qaadnay oo aan ka saarnay dad badan aan kaga laayno jenaraal saalax muumin ayaa sheegay in laisku hadlayn karo ammaanka waddada u dhexaysa balcad iyo jawhar isagoo tilmaamay in ilaa shan kontarool ay ka sameeyeen waddada xidhiidhisa degmooyinkaas si ay uga hortagaan dhagarta maleeshiyada al-shabaab ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed markaan jidka amnigiisa inta badan aanu subnay aana ku guulaysanay in muxuu ahaa ay khasaare ka dhicin ayaan haddana waxaan sii ballaarinay barihii aan horey u deganayn baar kaleentaan waxaan ka samaynay meel la yidhaahdo gaacooy oo ceelka geelow iyo waxay u dhexaysaa meesha la yidhaahdo gololey bar kaleetoo cafaraadaha haddana waxaan ka samaynay gololey iyo meel u dhexaysa isgoys ugu dambayntii taliyaha ayaa beeniyey warar ay qaar ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ay baahiyeen kuwaasoo sheegaya in ciidamada xoogga dalka ay ka soo baxeen deegaano ay ka mid tahay ceelka geelow waxa uuna sheegay inuu hadda ku sugan yahay mid ka mid a deegaanadaas aniga hadda muxuu ahay talixigeelkii qaybta toddoba iyo labaatanaadaan nahay hadda meesha laleeyahay waa ka soo baxay waa waxaan kaala hadlahay oo aan taaganahay marka warbaahinta waxaasi buunbuuninaysa ilaa maanta oo dhanba dhegahayga waa kusoo dhacayeen warbixinada khaladkii warbaahinta buunbuuninayso waxaan aaminsanahay in ay shabaabka iyo qoladan nabaddiidka ay u adeegaan oo afkaartooda ay rabaan inay horumariyaan dadka shacabkana argagax ay ku ridaan ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ay ka sameeyeen laba maalin ka hor deegaanada webiga ku dhow waxa ay ku dileen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa argagixisada al-shabaab sayid cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
xanaan cabdikariin oo ah gabar lix sano jir ah islamarkaana wadnaha ka xanuunsanaysa xaaladdeeda caafimaadna dalka wax looga qaban waayey ayaa waalidiinteedu waxay shacabka soomaaliyeed ka codsadeen in caafimaad dibadda ah loogu raadiyo cabdulaahi maxamed amiin ayaa inoo faahfaahinaya warkanna magaceeda waa xanaan cabdikariin oo jirta lix sano waxaa haya xanuun daran oo nolosheeda u geystay dhibaatooyin xooggan ma awoodo in asaageed ay la ciyaarto ama ay raashin ku raadsato gacmaheeda qaar ka mid a xubnaha jirkeeda ayaa isbedelay xanuunka haya dartiis waxa ay ruugtaa ama calaalisaa carabkeeda marka uu qabto xanuunkan wadnaay ka duleyshaa gabadhan wadnahay ka duleyshaa saddex meelay ka duleyshaa wadnaha xid waa xiran yahay digfeeraan geynay suuqiyaan geynay wadnaha qaabilsan daktar maanta xamar noo dhiman ma jiraan waata marka xanuunkeeda marka qaabkee waa marka noo sharax xanuunka macnaa marka laga soo tago wadnaha qaabka loo qabanayo iyo wadnaha gacanta aday wadnaha laga qabto xanuunka badanayaa wadnaha laga qabaa marka laga qabto kabacdi gacantii lugta waa xumbari afka xumbaray afka keenaysaa carabka waa ruugaysaa waa barbareenkeeda saa ida haysaa gabadha waa dhimataa isleeyahay markaa daabax soo istaagta meesha iyadoo qandhada hayso aabbaheed cabdikariin maxamuud cabdi waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidanka qaranka soomaaliyeed oo u taagnaa badbaadinta shacabka soomaaliyeed xilli walba mushaarka uu qaato ayuu ka maareyn jiray nolosha reerkiisa iyo tandaweynta gabadhiisa laakiin waxa uu ku shahiiday qarax ay argagixisadu ku geysteen meel ku dhow taallada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho ninka qarax baa ku dhintay qaraxaas ninkii sameeyena asiga ilaaha kulaha socto maaya aniga nolosheena hadda eber waa haddii oo ninka ninka dhinta nolosheen eber waa waa hooyo farxiyo jiino xasan oo dhabta ku haysa gabadheeda yar xanuunka iyo tiiraayada ay ku reebtay dhacdadaasi ayaa qalbigeeda gubaya waana tan ilinta indhaheeda ka keentay waxa ay ku nool yihiin guri kira ah xaaladana aad ayay uga adag tahay waxa ay ii sheegtay inay wajahayso duruufo adag oo nolosha ah islamarkaana maanta aysan awoodin lacag ay ugu gado gabadheeda dawooyin kaalmaati ah dhaaf hadda ma ugu dambaysa saddex habeen ka hor ay gabar ah gabadhaas fikradda ka naqatay hal fil bay noogu soo mudeen isbitaalada ku yaala gudaha magaalada muqdisho ayaa la geesi wax looga qabto xanuunka haya balse way u deeriyeen waddada keliya ee u furan ayaa loo sheegay inay tahay in dalka dibaddiisa loo qaado si wax looga qabto taasina ma ahan mid ay awoodo maanta hooyo farxiyo jiino xasan ayaa codsi u dirtay madaxda dalka iyo shacabka soomaaliyeed madaxweynaha wasaaraha waxaan ka codsanayaa inay wuxuu ahaa ilmahayga iyo ogoonta gabadhaan iga jirsan wadnaha igala inay ii soo daaweeyaan aan ka codsanaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa iyagana wuxuu gargaar degdega inay soo diraan marka gaar ahaan madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inay gabadha ilgaaray igu soo fiiriyo oo muslimaa
waa hubaal xanaan gabadhan yar haddii ay awoodo maanta inay hadasho waxa ay kuu sheegi lahayd sawirka qurxoon oo nolosha ay ka haysato iyo mustaqbalka ay hiigsanayso sida uu yahay balse suuragal ma aha taasi waxay ku weydiisan lahayd sidoo kale kaalmo bini'aadanimo si taasi ay u gaarto balse qadarta eebe ayaa halkaasi dhigtay waxay ku jirtaa xaalad aad u daran oo u baahan gurmad deg deg ah cabdilaahi maxamuud amiin cabdilaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
halka warkaa idinkala socotaana dhegeystayaal waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka ayaa ku wajahan dalka turkiga si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo dagaalka ka soconaya dalka siiriya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu dalka turkiga u diri doono wafdi heer sare ah uu hogaaminayo ku-xigeenkiisa mike bens si ay turkiga ugu cadaadiyaan inuu joojiyo dagaalka uu ku qaadayo waqooyiga siiriya trump wuxuu sheegay in wafdigan oo uu sidoo kale ku jiro wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike bombey ay turkiga u ambabixi doonaan maanta oo arbacaa hadafka ugu weynina uu yahay sidii ay ankaraha u weydiin lahaayeen xabad joojin mike bens oo lagu wado inuu madaxweyne erdogan khamiista birito ah la kulmo ayaa miiska saari doonaa shuruudo ay ku jiraan xabad joojin deg deg ah wadaxaajood ay turkigu kala galaan arrinta dib u dejinta qaxootiga siiriya warkii oo ad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kheertan dhegeysanaysa waa naga intaa